ma jirto lateralment saasaan ku leeyahay cid aan celinayno ama yaraatee ma jirto kelmadaada ugu dambaysa waa kaa kelmadaada ugu dambaysa kelmada u weyso soomaalida ha ogaato dokumentigeena qaata imaada safaaradda safaaraddu waa safaaraddeeni annaku ma celinayno dowladda jarmalkana wax warqadaa siinayno ma jirto in la celiyo qof soomaali ah qofkii noqon qofkii noqonaya ee raba inuu noqdo iskii u noqdo waa inuu sameeyaa caddayn inuu rabo inuu noqdo faraan ka qaadaynaa waxaan ka qaadaynaa muxuu xataa markaas muxuu ahaa doku- dokumentigaas waxaan u diraynaa muxuu ahaa dowladda leeyahay qaabishan u diraynaa wabilaa tawfiiq kelmadaada ugu dambaysa ee, safiir waxaan hore usheegay horta eh, kow eh, xiriirka ka dhexeeya eh, labada dowladood oo xiriir dibadda waxaan rabaa inaan caddeeyo in eh, safaaradda soomaaliya aysan marna faragelin karin qodobo eh, sharciyeed ha fiicnaadaan ha xumaadaan ya ay mataqaanaa eh, dowladda host country wuxuu leeyahay waxa la yihahdo sovereignty total sovereignty on his country madax bannaan آه، مدح بناني توتال قوانين تسعي شروع بس aan la fargelin.
لما في المكو أنا هذا هل كان كان كتير روح علينا هي immunity توتال واحد هو خاص بالكرام مجدو أنا بقول روح عن كفر جلين كرام مجدو وحنا نقدر يا شعب كشعب كانوا من ذات سنة ذات كيلوي هسير شيء مسؤول يبدأ شعب قف كشعب كي أسرع قطع صدق مسؤول يبدأ أنتوا هل كان سووا responsibility تجاه وعايز كله dadka uu maalgeliyo uu haystay amnigiisa hadday noqoto joogitaankiisa wixiisa hadday noqoto waa waa saas waxaa laga xusayaa waxa weeye inay yihiin jisigeenii iyo inay xaq u leeyihiin wax kasta oo service ah service consular service ah not political service wax kasta oo adeega.
adeega not political level ah because already politically meel bay wixii siyaasada meel bay saareen u fahamta laakiin wixii adeega they have complete right waxay leeyihin xuquuq حقوق مدني على العيال adiga waa taqaanaa warkaas xuquuq madani xuquuqda madaniga xaq marka aad mahus waxaan jeclaan lahay inaad joogi lahayd laakiin dee waqti dhanbaad noo timid waa rari lahay waa rari lahay inaad aragtid waxa lagu kolley waa isku dayi doonaa inaan council la tagno ama u dirno kooxaga kala xagga gabdhaha Hadda jooga aad baan islaamaya waqtigiina qaaliga Ma- aad- aad umahadsan tahay Muuse. waxaan kaa rabnaa in intaba nala soo xiriirta in intaba- Safaar-